waxay arkayeen inaan ahay gudoomiyahoodii maanta u yimid oo nabadda ka shaqaynay waxay arkayeen inaan ahay nin soomaaliya oo soo oo deegaankiisa yimid waxay u arkayeen inay maarkaysaa wax walba oo oo wanaaga iyo dadka soomaaliya inay ka wada dhexayso annagana sidoo kale loo arkayay siduu isaga gudoomin waxaan u sheegaynaa dadku shacbiga inuu isajiyo ma arkaysaa in madmadowgii iyo waxyaalihii shaydaanka uu ka qaalib noqday ay soo idlaanayso in lagu soo noqdo shacbiga deegaanada in maarkaysaa noloshii sidii hore uu kusoo noqoto maadaama ahlucaqligii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaaba go-aamadaa wada gaareen dabcan dee laf jabta sideeda ma noqoto dadku waxaad moodaa tartiib tartiib bu usoo kabanhayaa daruufaha dhaqaalahana sidii keenayo qofas usoo laaban kara inuu usoo laabto taasna waa dadaalada hadda aanu wadno wey walaal walaal inaan anagu hadda go-aankan wixii allaaliy kormeerkii aan kaga wada sheekaysan waxyaalaan kusoo aragnay wuxuu ahaa go-aan annaga naga soo maaxday waa run waa sax in beesha caalamka ay goobjoog ka ahayd oo nala fadhiday laakiin waxaa xisaabta ku dartaa inaan nahay annagu dad soomaaliya oo dhaqan soo jirana leh oo wada hadli kara waxna isoo odhan kara waxna waxna isisiin kara xabadaha dhacaya dabcan waad la socotaan soomaaliya marxaladda ay soo martay ma oran karno xabad baa dhacdayoo adduunyada hormartay maraykanka iyo meelaha la midkaa yurub xabadaha ka dhaca mararka qaar marka laakiin annagu hadda waxaa usoo hadal qaadateen arrintaas inay tahay howsha aan ku guda jirno iyadana waa soo dhammaan doontaa